iyo degmada baraawe boqolkii boqol ayaa amnigeeda iyo laamaheeda kala duwan ay u wada shaqeeyaan boqolkiiba boqolna amnigeeda aada iyo aad amana loogu riyaaqay amnigeedana waxaan isdhihi karnaa madaxweynaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya haddii uu yimaadana inuu amnigiisa iyo xaaladiisa guud inuu mana magaaladan oo ku riyaaqi karo ma garatay gebi ahaana magaaladan aada iyo aada mana amnigeeda ugu wanaagsan tahay sida laamaha amniga iyo mana maamulka degmada iyo waaxyaha mana magaalada ay sidooda ugu wada shaqeeyaan iyo shacabkeeda mana amniga ka wada shaqeeyaan har iyo habeen runtii mana waxaan isleeyahay boqolkii boqol in amnigeeda magaalada baraawe isku haleyn karo niyo howlgalo waa jiraan oo ciidamada ay mar ay sameeyaan howlgalo qarsoodi ay tahay kiise maalmahan dambe mana waxaan ku jirnay biri barakeysan oo ramadaan runtii waana noo qorshaysan tahay in oo mana howlgalo magaalada meel ka baxsa inaan gaari doono mana bacdul af fur ah hadduu ilaahay mo qorshahaasna waa jirtaa hadduu ilaahay mo laakiinse weli hadda wax oo manaa shalay iyo maanta waxaa lagu dhaqaaqay ma lahan laakiin maalmo ka hor ciidamada amniga laamaheeda kala duwan way ka sameeyaan nawaaxiga magaalada ilaa iyo mana magaalada gudaheeda howlgalo badan ay ka sameeyaan ma gartay